maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay in ka badan boqol ruux ayaa shuhaadaya dhaawacyo ku noqday duqimo saacadii tegaya maanta ka dhacay qidaaca godoonsan ee khaza ciidamada maamulka gumaysta yuhuudda oo adeegsanaya diyaaradahuda dagaalka ayaa waxay duqimo kala duwan oo xagga cirka ay ka fuliyeen deegaana iyo magaalooyin ku yaala qidaaca khaza waxayna duqimaha sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kaloo tiro badan saacadii tegaya maanta meelaha ay duqimuhu ku ekeeyeen ciidamada yuhuuddu waxaa ka mid ah madrasatu taabiciin ee ku taala bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiday laba ruux halkae dhaawaci kala duwan soo gaadheen kuwa kale wararka ka imaanaya marinka khaza ayaa waxay sidoo kale ku waramayaan in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay goodoon adag saareen dadka barakacyaasha ee ku sugan deegaanka almawaasi ee dhaca koonfurta magaalada rafaax guud ahaan duqiimaha maanta dhacay waxaa ku shahiday in ka badan soddon iyo kow ruux halkae dhaawaci kala duwan soo gaadheen toddobaatan iyo sagaal ruux oo kale sidoo kale waxaa jira weeraro lagu dhigbixiyey ciidamada cadowga yuhuudda oo ka dhacay magaalada rafaax dowladda turkiga ayaa wada dhaqdhaqaaqyo milatari oo ka dhan ah kooxda kurdiyiinta suuriya xukuumadda ankara ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay xadka ay la wadeegto dalka suuriya ka waday diyaar garow ku aada inay weerara ku qaado askarta kurdiyiinta ee uu maraykan ku taageero sida wargeyska wall street journal ay la wadaageen qaar ka mid ah saraakiisha dowladda maraykanka waxayna saraakiishani tilmaameen in xiisada iyo dhaqdhaqaaqa cusub ay wadda ankara ay la mid yihiin kuwii horaantii labada kun sagaal iyo tobanka ka hor intaysan duulan ku soo qaadin deegaanada dhaca waqooyi bari dalka suuriya mid ka mid ah hogaamiyaasha kooxda kurdiyiinta ayaa wuxuu donald trump u sheegay in dullaanka dowladda turkiga uu kusoo wajahan yahay saacadaha soo aadan waxaana uu ku yidhi turkiga wuxuu doonaya inuu dhulkeena qabsado ka hor intaadan xafiiska imaanin xiisada labada dhinac ayaana marba marka ka dambeysa sii xoogeysanayso iyadoo aysan dowladda maraykanka wax hadalla ay ku taageeraysa kooxdan aysan ilaa iminka soo saarin trump ayaa sheegay in heshiis nabadgelyo uu dhex dhigi doono dowladaha kale ah ruushka iyo ukrein donald trump madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka ayaa wuxuu sheegay in loo baahan yahay in madaxweynaha ukrein valadimir zelaleski uu u diyaar garoobo inuu heshiis la galo madaxweynaha valadimir putin si loo soo afjara buu yidhi dagaalka ku dhowaa saddexda sano ka howlacaya ukrein waxaana uu sheegay inuu arrintan nabadda kala hadli doono putin iyo zelaleski si loo soo afjara dagaalka burburinta weyn iyo dhimashada badan geystay ee ka soconaya dalkaasi trump ayaa tilmaamay inay jiraan magaalooyin badan oo ku burburay dagaalka ukrein isagoona intaa ku daray in dhulka lagu murunsan iyo aysan ka jirin wax dhismayaal ah shir jaraa'id oo uu qabtay trump ayaana waxaa lagu weydiiyey in ukrein uu ku khasbi doono in qayb ka mida dhulkeeda ay ku wareejiso ruushka si ay ugu bedelato nabadgelyoyin kale mana uusan su-aashaas si toosa uga jawaabin trump ayaa ololihii dib u doorashadiisa ballan qaaday inuu si dhaqsiya u soo afjari doono dagaalka ukrein ra-iisul wasaaraha kanada oo sheegay inuu iscasili doono kadib xaalado badan oo soo food saaray justin truudo oo ah ra-iisul wasaaraha kanada ayaa waxaa lagu waramayaa in saacadayna soo aadan uu xaadiri doono baarlamanka waddankiisa si uu iskaga casili xilka uu hayo waddanka sababu ku aadan arrimo dhowra oo soo food saaray wargees ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa wuxuu daabacay in sababaha uu isku casilaya ra-iisul wasaaraha kanada ay ka mid yihiin canshuurta xaddaafka ee uu trump sheegay inuu ku soo rogayo badeecadaha ka imaanaya dhanka dowladda kanada tani ayaana ah mid kala dhantaashay qorshihii uu ninkan ku doonayey inuu dib u habeen ballaaran ku sameeya dhaqaalaha waddankiisa midaan ayaana ku soo aadaysa iyadoo maalintii shalay xilka iska casishay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka kanada haweeneyda lagu magacaabo christian freeland sidoo kalena ahayd wasiirka maaliyadda ee dalkaasi ugu dambayntii beijin ayaa sheegtay in maraykanka iska kaashan karaan arrimo dhowr ah isagoo dhanka kala degnin uga diray faragelinta jasiiradda taiwan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda shiina ayaa wuxuu talaadadii maanta sheegay in maraykanka iyo dowladdiisa iska kaashan karaan arrimo dhowr ah marka laga soo taga khilaafka siyaasadeed ee labada waddan u dhexeeya kaasoo ay warbaahintu sii buunbuuniyeen waxaana uu ka dhawaajiyey wasiirka in maraykanka iyo shiina ay hadda leeyihiin wada hadal ku saabsan khataraha daroogooyinka iyo arrimaha la xidhiidha dhaqaalaha waddamada waxaana uu dhanka kala sheegay in washington ay ka joogsato faragelinta ay ku hayso jasiiradda taiwan waxaana uu carabka ku dhuftay in faragelinta maraykanka ee jasiiraddan ay khatar hor leegelini karto xidhiidhka labada waddan wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa